bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa khamiis taariikhdu ay ku astaysan tahay labaiyo labaatanka oktoobar sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa maanta heshiis ku kala saxiixday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya heshiiska ayaa ah mid quseeya qaybsiga kheyraadka dabiiciga ee dalka iyadoona maamul goboleedyada ay ku matalayeen shirka maanta ay la yeesheen wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda federaalk ee soomaaliya wasaaradahaasi iyo sidoo kale xubin ka socota maamulka jubbaland ee u hogaamiyey sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe maamulada puntland iyo galmudug ayaa waxaa ka joogay shirka wasiirada arrimaha macdanta iyo batroolka u qaabilsan ayadoo sidoo kalena wakiilo ay ka joogeen maamulada koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale jubbaland kuwaas oo ku matalaya shirka maanta heshiiska heshiiska hordhaca ee lagu kala gaaray kaasoo qusaynaya sida loo qaybsanaya kheyraadka dalka muddooyinkii lasoo dhaafayna waxaa jiray kala aragti duwanaansho maamul goboleedyadii dowladda federaalk ee soomaaliya u dhexeeya kaa oo quseeyey qaybsiga kheyraadka dalka ayadoona heshiisya siyaabo kala duwan ay ula galeen maamul goboleedyada qaar ee ka jira soomaaliya haddaba kulanka markuu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka macdanta iyo batroolka dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim kaasoo ka warbixiyey qaabka uu noqonaya qaybsiga kheyraadka dabiiciga ee dalka heshiiskani waxa waaye waa heshiis hordhaca oo la doonayo in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira ay ka wada gaaraan siyaasad midaysan oo ku aadan sidii looga faa'idaysan lahaa kheyraadka dalka sidaanu la soconno soomaaliya waxa ay fursad fiican u leedahay ama botential u tahay in ay soo saarto shidaal sidoo kale soomaaliya waxaa ku jira macdan badan dastuurka marka qodobkiisa afartan iyo afaraad waxa uu leeyahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waa inay ka wada hadlaan qaabkii looga faa'idaysan lahaa kheyraadka dabiiciga sidoo kale sharciga laba kun iyo sideedii ee shidaalku waxa uu leeyahay kheyraadka soomaaliya waa in la sahmiyaa loogana faa'iideeyaa dadka soomaaliya haddaba anagu kuwaas ka duulayna ayay wasaaradda batroolka maanta waxay aada isugu dayday in la gaaro fahan ka wada dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada taas ayuu ku salaysan yahay waa sidaas haddii a la yidhaahdo waxa ay tahay in ay la furo waddadii lagu gaari lahaa qaab faham soomaaliya ay wada yeelan lahayd looga faa'idaysta kheyraadka dadka loo faa'iideynayo waa dadka hadda soomaaliya gudaheeda ku nool iyo dadka dibadda ku nool jiilka hadda jooga iyo jiilka imaan doono sidoo kale heshiiskan waxaan ugu magacaabnay heshiis hordhaca waxay tahay sida aan ognahay waxaa jira maamullo aan markaa miiska aanan fadhin haddii la iyo kuwa abuurmi doono marka waxa uu gogol dhac u yahay in la gaaro jiis soomaaliya ay kaga faa'iidaysanayso kheyraadkeeda isla markaasna looga hortagayo inay colaad cusub ama isfaham la-aan cusub ay ka dhex abuurto dadka soomaaliya dhinaca kalena maamul goboleedyada xubnihii matalayay ayaa qudhooda goobta ka hadlay waxayna sheegeen ama ay muujiyeen siyaabaha ay ugu faraxsan yihiin arrintan heshiiska hordhaca ah waxaana sidoo kale shirkan uu sii soco doonaa kadib marka lasoo dhammaystiro maamul goboleedyo haatan dhismahooda lagu howlan yahay waxaana ka mid ah maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaasoo lagu wada maalmaha su aadan inuu ka bilowdo gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxaana beryihii lasoo dhaafay soconaya dadaallo ku aadan hirgelinta maamul goboleedkaasi haddaba wasiirada macdanta iyo batroolka ee maamulada puntland iyo galmudug ayaa ka hadlay goobta kadib markii uu soo idlaaday kulankaasi waxayna tilmaameen ama ay ka warbixiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin arrintan ayagoona tilmaamay inay soo dhoweynayaan qaybsiga kheyraadka dabiiciga ee dalka sida ku cad isafgaradkan hore waxa u leeyahay inaanu isku soo noqonno isu nimaadno wada bilowno broseska hadda socdana uusan damintii dadka soomaaliyeed ay isugu afgartaan bal sida ugu wanaagsan loo qaybsan doono kheyraadka dhaqaalaha ka soo baxa weliba waqt dad shisheeyaahi ay rabaan inay carqaladayaan waxaana heshiis ku gaaray in muddo hal bila lagu soo afjaro arrintan oo arrintan meel laysla dhigo sababtoo danta dadka iyo dalka soomaaliyeed weeye annagu dowlad ahaan puntlandna raalli baanu ka nahay haddaba ayadoo laga abaqaadayo sida ay laga maarmaanka u tahay in kheyraadka dalka laga faa'iidaysto islamarkaana la isla garto waxaa dowladda dhexe ee soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ay bilaabeen juhdi lagu abuurayo faham iyo heshiis lagu maareeyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalkeenna leeyahay muddo ayay wasaaradda arrimaha batraaliyumka ee dowladda federaalk ah soo waday dadaal dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkana waxay hadda ku midoobeen inay bilaabaan wadahadal iska waxaa noo bilowday geedi socodkaas oo aan hadda saxiixnay is-afgaradkii ugu horreeyey
wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexena waxa ay tilmaamayaan xaruntiisa jowhar inay bilaabeen dadka inay ka barakacaan xaafado ka mid a gudaha magaalada ka gadaal markii ay kusoo rogmeen daadad ro ay sababay roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ka da-aya gobolkaasi waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan in xaaladda gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar ay tahay haatan mid cabsi ay ka taagan tahay ayagoo laga baqdin qabo in webiga shabeella uu ku fataha qaybo ka mida magaaladaasi wararka waxay intaa ku darayaan inay jiraan haatan xaalada cabsi ah oo lasoo dirisay dadka kuwaas oo ka barakacaya qaar ka mid ah xaafadaha afarta ay ka kooban tahay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana wararkii ugu dambeeyey ay tilmaamayaan in dadku durbe ay bilaabeen inay isaga baxsadaan halkaasi maamulka degmada jowhar ayaa warbaahinta la hadlay xilli u tilmaamay inay u diyaargaroobeen ka hortegista khatar ka dhalata fatahaad u sameeya webiga shabeelle ayadoo haatan magaalada ay dhex ceegaagaan biyo ay keeneen daadadkii saacadihii lasoo dhaafay roobkii ka daayay gudaha magaaladaasi ay kusoo rogeen ayadoona haatan maamulka uu tilmaamayo inay jirto cabsidaasi balse ay usii tabaabashaysanayaan sidii ay kaga hortegi lahaayeen khatar hor lahoo ka dhalata fatahaad uu sameeya webiga shabeelle
xaafado badan ayay biyo galeen beryahanna waxaan ku mashquulsanayn bal dadkii sidii looga samato bixin lahaa biyihiina magaalada looga saari lahaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadda waa ku guulaysanay shalay baan soo gebagabaynay keligii weynaa ee xaafada horse dhex marayay ee biyaha ku xirmeen waana furnay insha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin isla xaafada dhexdeeda unbay ku barakaceen wax aan meelo dheeria u baxay ma jirin hase ahaatee alxamdulilah waxaan rajaynayna inay guryahooda ku soo noqdaan alxamdulilah xaafada kulmis way fiican tahay maamulkiisana waa ammaanaya si fiicanay u shaqeeyeen annagana waa ku kormeernay howlihii aan ka qabanaynay bay ka mid ahayd laakiin wax dhibaata oo had halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxa uu ka hadlay dhibaatooyin ay sababeen roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ka daahiyay qaybo ka mid a deegaanada maamulkaasi kuwaasoo jaray isu socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala gooshayay qaybo ka mid a maamulkaasi iyo sidoo kale magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya wadooyinka qaar ee loo soo maray magaalada muqdisho ayaa gebi ahaanba go-ay sababo la xiriira roobabka oo si adag kaga da-ay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose waxaana maamulka u sheegay haatan in guddi loo xilsaaray kuwaasi oo kasoo xaal bixiyo dhibaatooyinka dadka ay danyartaha ay ku yeelatay ama saameynta dadka danyarta ay ku yeelatay roobabka saacadihii lasoo dhaafay ka da-ayay qaybo ka mid a goboladaasi kuwaasoo sababay inay jaranto wadooyinka isku xira magaalada muqdisho iyo magaalada baydhabo afhayeenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir nadaara oo la hadlay warbaahinta waxa uu tilmaamay in guddi heer wasiira loo xil saaray arrintaasi kuwaasoo u kurgalaya inay ogaadaan dhibaatooyinkii saameynta ay ku yeelatay dadka danyarta ee ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed xirnaanshaha wadada isku xidhiirisa muqdisho iyo magaalada baydhabo taas oo ah halka ay ku tiirsan yihiin dadka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxyaabaha laga keena magaalada muqdisho maalmahan waxaa da-ayay roob xoog leh gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya roobabkaas waxay ahaayeen kuwo aada u xoog badan waxay jareen wadada isku xirta muqdisho iyo magaalada baydhabo laba meel ayaana wadadu ay hadda aada halis ugu jirtaa roobabka hadday sii socdaana gebi ahaan waxaa joogsanaya socodka gaadiidka muqdisho iyo baydhabo taasoo xaalad caafimaad iyo mid bini-aadamnimo ka dhalan karta deegaanadan arrintaas iyadoo ay jirto maanta waxaa jir deg deg a isugu yimid golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed waxaana loo xilsaaray ilaa sideed wasaaradood sida caafimaadka gargaarka arrimaha gudaha warfaafinta macdanta iyo biyaha qorshaynta haweenka iyo bay-ada sideedaas wasaaradood in ay si deg dega ula tacaalaan dadka roobabku ay dhibaateeyeen guryo badan ayay dumiyeen dad badan ayaa barakacay isbitaalka magaalada iyo meelo kalena waxaa laga sheegayaa shuban xoog leh in uu muxuu ahaa dadka soo ridaayo marka arrinta ugu khatarta badan hadda waxay tahay in magaalada baydhabo iyo magaalada buurhakaba ay khatar ugu jiraan inay ka go-doomaan magaalada muqdisho oo inta badan raashinka iyo daruuriyaadka waxyaabaha loo baahan yahay ee magaalada muqdisho uga yimaada marka
isla wararka fatahaadda ayaynu ku guda jirnaayo gobolka jubbada dhexena waxaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah inuu ku fatahay webiga jubba iyadoona saameyn aan wanaagsaneyn ay ku yeelatay dadka ku dhaqan deegaanadaasi webiga jubba ayaa beryihii lasoo dhaafay ku fatahay deegaano horle oo ka tirsan gobolka jubbada dhexe waxaana ka mid a deegaanada uu ku fatahay degmada bu-aale waxa uuna gebi ahaanba xaaqay beera halkaasi ku yaalay waxaana la soo sheegayaa sidoo kale inuu geystay dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo uu ku reebay dadkii ku dhaqan deegaana dadkii ku dhaqnaa deegaanadaasi maamulka ka jira halkaas ayaa tilmaamay inay isku howleen sidii ay kaga hortegi lahaayeen khataro ka dhasha fatahaadda waxaana sidoo kale jira in deegaano kaloo horle uu kusii fiday fatahaadda webigaasi dad aada u fara badan ayaa saameyn aan wanaagsaneyn ay ku yeelatay fatahaadda webiga jubba uu samaynayo iyadoo cabsi laga qaba deegaano horlehoo ka tirsan gobollada jubbada dhexe iyo jubbada hoose inuu ka geysto fatahaad la mid ah midda ka dhacday degmadaasi waxaana maamulka jubbaland uu tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan gurmud loola gaari doono dadka ay saamaysay fatahaadda ka dhalatay webiga jubba kaasoo deegaana ahaan dhaca deegaanada hoos yimaada maamulka jubbaland ee uu hogaaminayo sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe dowladda maraykankana waxay si aada kaga soo horjeesa kaga soo horjeesatay booqashada dalka ruushka uu ku gaaray madaxweynaha waddanka syriya bishaar al asad ayagoona arrintaa haatan tilmaamay inay tahay mid cabsi ku abuurtay saaxiibada maraykanka madaxweynaha dalkaasi syriya bishaar al asad ayaa booqasho aan lasii shaacin ku gaaray magaalada moscow ee xarunta dalkaasi ruushka taasoo walaaci kusii badisay dowladda maraykanka oo ayadu markii horeba kasoo horjeeday faragelinta dowladda ruushka ay ku lug yeelatay ee qaybta ka ah dhuqeymaha danka cirka ah ee ay ku biirtay taasoo ay ku bartilmaamaysanayso fariisimada kooxda isis iyo sidoo kale mucaaradka syriya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo